tan iyo markii ay ciidamada dowladda kenya kuwa soomaalida ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose muddahaatan laga jiray ilaa saddex bilood ayaa hadalhaynta ugu weyn ee ka soo baxaysay magaalooyinka kismaayo iyo magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin muqdisho iyo nairobi waxaa ugu muhiimsanaa sidii maamul goboleed la baxay jubbaland loogu sameyn lahaa gobollada jubbada hoose dhexe iyo gedo inkastoo qaar ka mid a degmooyin gobolladaasi xilligan ay maamulaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si weyn uga soo horjeeda maamulo laga sameeyo gobolladaasi madaxda ugu sarreysa dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiinta gacanta ku haysa magaalada kismaayo ee kenya iyo kuwa soomaalida ayaa ku kala aragti duwan qaabka loo marayo dhismaha maamul goboleed ay yeeshaan gobollada taasina waxay sii adkeynaysaa qaabka loo wajahayo maamul goboleedka la doonayo inay samaystaan gobolladaasi sidoo kale siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka beelaha ku abtirsada gobolladaasi ayaan weli si rasmi ah uga wada hadlin samaynta maamul goboleed ay ku heshiiyeen saddexdaasi gobol oo beelaha wadadega ay u dhexayso xurguf siyaasadeed iyo loolan xagga awoodda beelaha oo soo jiitamayay laba iyo labaatankii sane ee ugu dambeeyey iyo weliba kalearagta duwanaasho u dhexaysa beelahaasi axmed maxamed islaan axmed madoobe oo ah hogaamiyaha ururka raaskaabooni ahna guddoomiyaha ku-meelgaarka ee gobolka jubbada hoose ayaa qaba in la dejidejiyo samaynta maamul goboleedka jubbaland isagoo rajo wanaagsanna ka qaba xilligan in uu qaban doono xilka ugu sarreeya maamulkaasi maadaama isaga oo kaashanaya ciidamada dowladda kenya iyo kuwa soomaalida uu xarakada al-shabaab ka saaray degmooyinka gobolka jubbada hoose inkastoo gobolka jubbada dhexe ee qaybta ka ah maamul goboleedka dhammaantiis ay maamulaan xarakada al-shabaab xaaladda nabadgelya ee gobolladaasi oo qaybo ka mid ay maamulaan al-shabaab ma ahan mid degan waxaana ka jira dagaallo iyo kala xirnaansho xagga waddooyinka qaar haddaba iyadoo ay jirto dhibaatooyinkaasi sidii ay ku suuroobi kartaa in shiro lagu qabto kismaayo ama degmooyin kale oo ka tirsan gobolladaasi waxaa arrimahaas iyo kuwo kaleba aan hordhigay maxamed cabdi aadan oo ka mid ah odayaasha degmada kismaayo kana mid ah guddiyo u gogol xaarayo samaynta maamul goboleedkaasi waxaana marka hore uu ka warbixinayaa halka ay wax marayaan oo degmooyinkan gobolkan deganaa ama ummadda soomaaliyeed oo gobolladan dhexe deganaa dare iyo kismaayo iyo iyo buntland deganaa horta waa ku heshiiya gooni ay yeesheen oo daaradka ahaa ummadii kale oo soomaaliyeed oo ayagoo gobolka deganaa inay la shiraan oo ay si gooni gooni ay ula shiraan horta baryahan lagu mashquulsanaa ayagina waa shireen waxay iska qabteen xeryahan daaroodkaay adigu dhowr shan iyo labaatan gudi ah magaran oo maraxaan iyo amsame iyo harti ah magaran markaas kadhacdina waxay u gudbaayaan ummadda soomaaliyeed oo deganay goboladan oo ummadaha kale oo la degan gobolka la degan bay u gudbaayaan inay la shiraan ama sidii ergadii ay u qaybsan lahaayeen oo wadi ay geli lahayd doorashada ama ama maamul dhanka gobolada inay wada qaybsadaan oo ay ku heshiiyaan oo ay maamul ay wada dhan yihiin dalka ay wada sameysanaysanayo bay diyaar yihiin umada halkaasay hadda wax marayaan shirarkiina waa socdaan maalna igad baa u timid igadna way la hadashay waxayna hadda ay igad ka kawasiweysaa madaxweynaha iyo madaxweynaha oo lagula shiraya sabo waa tahay mar haddii odayaasha dhaqanka saddexdaasi beelood ay isu tageen ma isku afgarteen in ay samaystaan ama ay ka shaqeeyaan sidii maamul goboleedka jubbaland loo dhisi lahaa waa la isku afgartay boqolkiiba boqolaa laisku afkartay oo loo soo wada dhaweeyey oo in dadku waa daaleen oo dagaal bay kasoo daaleen muddo badan labaatan sana ay dowlad la-aan ahaayeen ayaguna marka inay samaystaan maamul ay dowladda dhexe hoostaga oo maamul goboleedka sida dastuurka ku taalla oo u ogolyahay laba gobol iyo wixii ka badanba ayay bay samaysanayaan waana isku afkarteen boqolkiiba boqol waa tahay bal waxaad ka warantaa maxaa faa'iido oo laga helayaa haddii saddex gobol ay isku raacaan in ay samaystaan maamul goboleed balse dadka deegaanadaasi ma ku wada qanacsan yihiin in ay samaystaan maamul goboleedkaasi waxa faa'iidaha oo kasoo kordhaya dadku nabadgelyo helaya waxbarashaa la helaya caafimaad baa la helaya biyaha la helaya beeraa la helaya waxyaalaha wixii tashkiilaad oo ummadku ayaan gacanta u leeyahay bay ka helhayaan magarab oo u baaqan tan iyo labaatan iyo kowdii sano aysan helin su-aashaan jeclaha inaan ku weydiiyaa waxay tahay sidaan la socno gobolladaas intooda badan waxaa maamula xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaar ka mid a degmooyinkoodana laysuma mari karo oo waxaa kala xiran waddooyinkii marka sidee ayay suurtagal ku noqon kartaa gobolladaasi oo qaar ka mid ah weli ay maamulaan xarakada al-shabaab in adinku aad tirahdaan maamul goboleed ayaanu ka sameynayna gobolladaas magaalada muqdisho oo madaxtooyadu ay afarkii laabud dowladda iyo madaxweynuhu fadhiyeen xarakada al-shabaabna ayadoo halkaas baatiin ka tisaayeen baarlamaanka iyo waxbarsan jiray iyo dowladda iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay sameyseen dadaal badan iyo istijaax badan iyo shirad iyo yaa looga saaray haddana waa ka og tahay in ay joogaan balcad iyo meesha ugu dambaysa iyo jo oo ay kusii dhow yihiin haddana ay uga sii dhow yihiin gobollada shabeellada dhexe marka iyadana system baa loo sameeya maamul sameeyo oo dadka ay ku heshiiyaan
waan gartaa hadda maynoo sheegi kartaa xilliga rasmiga ah ee ay ergooyinka kusoo ururayaan magaalada kismaayo oo lagu ballamay in laga hadlo maamul goboleedka jubbaland oo ay waxay ku taallaa ama wax laga weydiin karaa dadka markii ay soo wada dhamaystiraan oo ay kala siiyo waxay ka xiran tahay sirkan cad sababa markuu soo dhamaado ay madaxweynaha iyo gobolada xiyad ay ku heshiiyaan oo ay soo dhamaystaan ka horta markaasaa leelaya su-aasha kale aan jecla inaan kuweydiiyaya waxay tahay dowladda kenya oo ciidamadeeda ay ku sugan yihiin gobolka jubbada hoose iyo deegaano ka tirsan gobolka gedo sidee u aragtaa dhismaha maamul goboleedka jubbaland dowladda kenya oo aad iyo aad bay isku xaalasanaysaa oo markaa dad badan oo soomaalida shaqaysiya jooga wadama- wadankeeda soomaali badan oo ganacsataa joogta marka dhibaato badan bay utagaysaa dowladda kenya in dadkooda iyo dalkooda ay maamuladan ay maamulheen ayadaaba aad iyo aad bay ugu jirtaa wadankeedaaba xagga loo noqonaysa dariski ay lahaydo goboladaan ilaan daris ka tahay
sidoo kale mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya oo ku sugan gobolka gedo ayaa rajo wanaagsan waxa ay ka muujiyeen maamul goboleed ay yeeshaan saddexdaasi gobol in wax weyn ay kusoo kordhin doonto horumarinta iyo kaabayaasha dhaqaalaha sida uu ku warramayo diyaad cabdi oo ka mid ah guddiyada qabanqaabada ee gobolka gedo
waxaan u aragnaa arrinta iyada ah arrin wanaagsan u ah dalka iyo dadkaba u ahaa nolol nolol ka horeysa inaysan jirin baan aaminsanahay sababtoo ah haddii aanan maamul la samaysanin oo maamul goboleed aan la samaysanin oo halisteeda ay leedahay waa wax damba ah gobolada ugu kheyraadka badan baan nahay oo xaduudyada iyo webiga intaa dhan dheerarkiisa iyo baaxadaha intaas dhan buu leeyahay gobolkan waxaa kale uu leeyahay beera iyo wuxuu leeyahay dhul kheyraad leh iyo weliba xoolo dheeraad ah waynu nagu filan tahay waxaa markaan leeyahay gobolada soomaaliya oo dowlad goboleedya isku raacay inay yeestaan iyo kuwa yeestayba annagaa kasii muhiimsan haddii aan yeelanayna kana wanaagsanaan lahayn marka arrinta iyada ah kolley waa arrin danta iyo dalka bulshada u wanaagsan haddii aan la helinna lagama baxayo maamul xumo iyo nidaam xumo iyo isaad aad iyo khayr darro iyo qaab darro midna lagama baxayo marka inta looga bixi karo oo nolol noqon karto shacabkana lagu hogaamin karo waa intaa iyada aan leeyahay aniga waa tahay diyaad su-aasha kale aan jecla inaan kuweydiiyaa waxay tahay hadda ka hor waxaad ka mid ahayd xubno siyaasiyiin iyo saraakiil ku howlnaa arrimaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ee la doonaya inay ku midoobaan ilaa lix gobol marka maxaa farqiga u dhexeeya maamul goboleedkaasi iyo midkaan hadda aad dadaalka ugu jirtaan ee jubbaland sidii loo samayn lahaa sababtaan ku doorana waxaa weeye jubbaland hadda hadda wax u diyaarsan koonfur galbeed ma jirto jubbaland wax u diyaarsan yihiin caalamka hadday iga tahay iyo hadday igu tahay iyo haddii maraykanka ay tahay iyo haddii ay tahay dow- dowladaha aan dariska nahay iyo bahalbeesha caalamkaba jubbaland baa hadda budget loo hayaa oo u diyaarsan yihiin wax marka koonfur galbeed wax u diyaarsan ma leh marka meesha diyaarsan markii la dhameeyo marka koonfur galbeed saddex kale waan ku darsan karnaa kama carrayn oo walaalaha iyago inuu wax isku darsanno waa muhiim waanu qaadwooyinkaas iyo wanaagkaasa noosoo fiican laakiin hadda waxaan ku diyaarto aan ku dooranno waxaa weeye waxa diyaarka oo koonfur galbeed budgetka u dhow marka jubbaland baan hadda ku dooranay ilaa iyo hadda ma jirto shirar iyo wadahadallo si rasmi ah looga hadlayo samaynta maamul goboleedkaasi inkastoo ay soconayaan dadaallo iyo wadaxaajoodyo hoos oo ay leeyihiin siyaasiyiin iyo madax ka tirsan dowladda oo ka soo jeeda gobolladaasi samaynta maamul goboleedka jubbaland ayaa waxa ay ku xirnoon doontaa sida ay ugu heshiiyaan beelaha wadadega saddexdaasi gobol iyadoo caqabada ugu daran ay ka imaan doonto qaabka awood qeybsiga maamul goboleedka oo beelaha faraha badan ee wadadega gobolladaasi mid walba uu ku doonayo inuu isagoo qaato mansabka ugu sarreeya axmed cumar saalixi idaacadda wada jir baar dheere